dhegeysan wanaagsan iyo cawaysin wanaagsan ah dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkii cawayska washington caawa waxaan barnaamijka cawayska idinku hayaa sheeko ay muhiim tahay in aad ogaataan balse laga yaabo in qaarkiin ay aad idinkaga yaabiso markaaad maqashaan waa qaar ka mid ah dhacdooyinka la yaab kale ee uu nala wadaagayo caawa fanaanka xuseen axmed suudaani oo aad horay ugu dhegaysateen barnaamijkan cawayska washington heesaha bilaa muusiga ah ee uu fanaanka noo qaadayana kama marna barnaamijka xuseen suudaani oo guud ahaan barnaamijka caawa marti igu ah waxa uu inoo hayaa dhacdooyin la yaab leh oo uu u soo joogay kuwaas oo aad uga yaabiyey markii uu la kulmay adinkana aan hubo in ay aad idinkaga yaabin doonto marka aad maqashaan xuseen suudaani ku soo dhowow barnaamijka caweyska washington mar kale waa dhawahay caasho waayahay marka ugu horreysa waa isku soo noqonnay ramadaan kariim ramadaan kariim ramadaan ramadaankiisa kale ilaahay bashbashii barwaaqaa nagu gaadsiiyo ciid mubaarak aamiin aamiin ciidda way soo socotaa waa dharanaysaa miya ciiddii
kulla caam maanta bikeyr ramadaankan ka sheekeysanaynahay insha allah tobankii hore waa marnay tobankii labaadaa lagu jiraa insha allah barakadiisa alla nagu waafajiyo aamiin aamiin aamiin waxaan rabaa horta inaad igu bilowdid bisha ramadaan marka la galo waxyaabo badan oo dadku waxay la kulmaan tusaale oo kale waxyaabo adiga aad la yaabtid laakiin qofka samaynaya ay la tahay wax iska caadi ah inta bisha barakeysan ee ramadaan lagu jiro horta maxaa kaa yaabiyey maxaad aragtay wallahi hadda aniga america waxba kuma arag laakiin meesha indonesia waxaan ku arkay ya dadku umada isku mid maahan nig waxaa arkaysaa aniga maxaa sigaarka cabisa markaad jiraa aniga aniga waxaan qabaa sokor ma soomi karo aniga sadaqa ma bixida waxaan lacag ma hayso dadkaasoo kale iska nool marka oo soonka waxba leehed bishaas keliya oo fursada waa bisha jannada lagu galo waa dadka mooga qaarkood laakiin ilaahay dadka qaarkood a soo aruuriyo kuwaasaa iga yaabay aniga indonesia markaad joogto maxaa kaloo kaa yaabay ka sokow dadka sigaarka iska cabaaya ee aan soonayn marka laga soo tago maxaa kaloo oo aadan soomaaliya ku arki jirin oo aad ku aragto indonesia waxaan ku arkay waxaan ka yaabay mar baan suuqa ingiriisian waxaan u doontay aan hilib u doontay subax wiilkeygaa la socda suuqa markaan tagnay marka hilibka dhinaca gooni waa markaas waxaan aragnay masla gadaayo masas noo nool waxaan kaloo arkay maaragtay rakaha ilaahin iyo meesha dhinaca kale hoos u galnay eeyaaba surma eygaaba arkaayo madaxa lagu dhufanaayo waaba la qaloohaaba hilib eyna waa waa soo arkay iyo dhinacna doofaari yaraa meesha ku jiro ya marka indonesia saddex boqol oo malyan a laakiin gaalay leedahay gaalada marka meesha aniga aan joogay u badnaayeen waxaa waaye waxaa la yidhaha maydaan waxaa ku nool konton malyanaa ku nool konton malyan laakiin gaaladaa ku yar muslimiin aad u badanna way leedahay soo ma maasha allah tabaaraka allah masaajidda waa buuxaan waa haddana waxaa waaye toban saax habeenimo haddaa socota codku la hadlaysa male codku caydaysa male ayagu waxay nacbiyin tuug tuug waxada haddii la arko baabuurta dhamaa istaagaya ninki waa la iskugu tagaya asooma station iyo shurda iyo boolis oon gaarin asigoo bareelaata eh ama waa la sii daynaya ama shurdadii ugeynaya ayaga tuuga adduunyada tuuga u nacbayin cajiib cajiib meelo badana sidaas oo haddii mar tuugga la arko dadko dhan ay intay isugu yimaadaan sharcigaba aanay la sugin marka waxaan rabaa inaan ku noqdo suuqa hilib suuqi hilibka aad u doonatay xuseen suudani ee aad ku aragtay mas nool nool oo la gadaayo masaska wili miisaanaba la saaraya qoortaa la qabanayaa dhab alle qaar waxaa jiro laba mitir qaar saddex mitiraa jiro kubraa ku jiro kubra sidee loo iibinaya marka mas bal dadka u sharax mas oo marka la arko dadku ay ka argagaxaan oo dadka qaar dadka qaar raallihow waaba ku raaxaysanayo xididkaa looga bixinaya waa loo jarjarayaa bacdiisaa loogu ridaya maska waada qaali maskan aan ku sheega oo muxuu ahay kubraha qofka cuno cerbadba ma garaysaa lagu leeyahay haddoo maska hada haddao maskal hadduu qaniino waxba kama dhibaayo kubraha ka kale marka waxay ka dhigtaan maaragtay suqaaray ka dhigtaan suqaarka waxaa la yidhaha carabidna soomaalidna waxay dhahaan muxuu ahaay hilibkaa yaryar dhibcay dhahaan dhibco marka marka indonesia waxaad ku soo aragtay hilib mas oo suqaar laga samaysanayo aa baqaayada baqaayadaha qaarkoodaas lagu gadaa ma haddana waxaa arkaysaa maska madaxa hore aaba maraqiisaaba lagu keenaaba ninkii rabo marka xalaal iyo xalaal xalaal iyo xaaraama ku qoran dukaamaka marka waxaa waaye maqaayadaha halkaa waay soomaalida tabeela ku yaalo sharciga meesha ka yaalo wax oo xaaraama lagaa gadaa muslimdaata muslimaata haa hore maqaayadaas aadaa lagu leeyahay marka asxaabaa lagu falaabo marka marka maqaayadaha ama dukaamada lagu iibiyo hilibka xalaasha ama hilib xalaalka la yidhaahdo ee qaabkii islaamka loo maray in la gowraco ma lagu gadaa masaska iyagana me me dhinaca gooni waa kuwa masas iyo waxaas lagu gadaa dhinaca go- waa isla suuqi laakiin dhinaca gooniyay leeyihin ayaga marka marka m- waa wax caadi ahba in dalka indonesiya masaska laga cuno hadi waa bismillah maska waa- waaba qaalibe lacag maska iyo hilibkii ariga iyo maska maskaaba lacag badan bo sidee loo soo qabtaa sidee suuqa loo keenaa xaggee laga soo guraa wallahi billahi tala meeshay kusoo guraan waxaan ka- ayagoo shabaq ku jiro shabaq kuwaday keenayaan meel shabaq kalaa la gelinayaa meesha meeshaasoo isku meeshaasoo laalaaban yahay markaasaan saana u fiiri waasa sawirta waa iskaga tagay naga keenaadahay waxaa ma fiiro karne eygana ma- madaxayaaba suran meesha madaxa eygaa meesha suran markaasaa aaba taala argaan kuwa imaanayaan marka lama kala yaqaano waa wada cadcad yihiin gaal iyo muslimka ma kala garanaysa laakiin waxoogaa kuwa suniyata waxaa ku garanaysaa koofiyaalay wataa marka kuwaan kalena saraadabgaaba lasoo wataaba adigaaba sheegayaba marka ma wax Marka- ma wax caadi ahba waddanka ka jira ila waddanka waa dal ay muslimiinta aada ugu badan yihiin indonesiya haddana waxaa laga yaabaa dad badan oo na dhegaysanaya caawa inay aada ula tacajabaan een, waddan intaas oo muslimiin baaxad le ay ku nooshahay oo haddana maski laga cunayo ad leedahay hilibkii kale uu ka qaalisan yahay eydii baad ku dartay ilaa baa ku dhaartay indhe eegaan ku arka aniga maski eegana waa arka xaafadda inaaba lagu qalaybo markaasuu waa susuran yahay waa susuran yahay meesha waa arkaysaa eega madaxaa laga goynaa madaxa saara meesha loo suraa maqaadkaa laga bixinayaa waaba waaba la gogooyahaaba jag jag jag jag jag dadaaba qaato hayaanba Mm.
warne marka subxaan allah marka marka ma sharci bay ka tahay waddanka mise waa sharci darro waxaa waaye dadkan waa dowladda xadi xadiga kala siisay waa gaalo xataa waxaa jirta maalinta eh, ciidda oo sanadka la gaara ayaga baaruud bay ridaan kuwa muslimiintana markii ciidal fitriga iyo ciidal adxaa waa ciidda kale oo maaragtay oo xajka een, ayagana baaruud ay xooraan marka waa waa dad gaar ah oo aaminsan in Dad- ayada la cuni kara miya oo diintoodu ay sidaa qabto dad gaar waa dad gaar waa ma badna saas ma badna ayaga laakiin isma dhex galaan waxa kuwa muslimiinta waxaa waaye suuqaas dhinaca dhinaca ayaga dhinaca gooni ah waaye dhinaca gooni ah marka Lama muslimiin la galo marka- wixii oo oo gaar le meesha galo marka muslim muslimiinta kuma jiraan kuwan ayada loo qalaayo maya maya maya nin muslim ay cuna maba jiraba masaskana waa masaska kuwaan kana cunayaan mid mid mid mid oo muslim oo cunaa waa arkay markaasaan weydiiyey markaasuu wuxuu yidhi een, eh, waalkaan daawo waa uu yidhi halkaas ninaan ka arkay bas mas marqiis ma cabi karaa iga tag
waa yaabta waa yaabta waa yaabta maxaad dareentay markaad aragtay mas nool oo meel soo Wallaahi.
fadhiya oo sidii neef loo gowracayo markaad aragtay xuseen sudaani maxaad dareentay wallaahi bilahi waa waa iskaga soo tag hore waa fiiri waayo
dad badan oo saayimiina ah, inaysa ah, inaysa waxaad- aada u jeclaysana laga yaabaa sheekada laakiin waa muhiim waa muhiim xuseen sudaani in soomaalidan aad bay u socotaa caalamka meelaysa cag dhigayn male indonesia soomaali badanaa ku nool in xogtan ay ogaadaan oo warkan aad hadda noo sheegayso kolleyba soomaali badanoo halkaa degan inay ka warqabtaa laga yaabaa in kaloon weli tegin ama u socota inay sii ogaadaan waxa ka horeeya waa muhiim muhiim soomaali waa soomaali muslim waaye waa nin waa waa nin yaroo gaala eh, waa bes laakiin saddex boqol oo malyan gaalada waxaa waaye eh, ma- waxay- hadda qodob haddii u badato waxaa waaye nu- nu- malyan ba kasoo qaado malyan ma dhama nus malyan xitaa ma dhama nus malyan muslimiinta badan muslimiinta laba malyan iyo lix boqol oo kun inaginoo malaynaya cayaar baa muslimiinta badan marka soomaali badanoo dalka indonesia aada u tagta inta joogta inta u socotaba caawa xogtaasi way hayaan aad baad mahadsan tahay raadin wadaa mudan rasuulkii sharafta mudaniyo dunida shaacan uga dhigayo shidada aakhir oo dhibkeediyo qiyaamaha noo shaqee afluusha kilaan cilmigiisa ka wada cashada qabo شخصية اليقين مكروه شخصية الذي قال أنك لله رسولك نفوه شكر عن علمك استوضع شرف شفك قربان عيني شاشة ردك سكاني نهي قضاء وكشيلي شرارة لك أسيسكي
waxaan waxaan kaloo salaamayaa salaamta intaanan gelin bishii Ah.
barakeysan ee ramadaana lagu jiraa xuseen sudaani caweyska washington horaad waraysi u siisay heese badan oo Ah.
suudaaneys adigoo qaadaaya iyo kuwo soomaaliya heestaadii caanka aheed ee suleykha waan dhegeysanay marka horta ma qaadaa heeso bisha een, dabamaano ama qasiidooyin ka hadlaaya bisha barakeysan ee ramadaan wallaahi mar waxaan xasuustaa een, eh, hadda la- hal beesha ka malaynaya mar idaacadda ka duubay استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر وخير شر من الله تعالى الله أكبر taas waa idaacadda marka doowaadda ma aqaano inay laba beej bay ahayd saasaan xasuustaa tawxiidkii baad qasiido ka dhigtay Ah, yaa kuu sheegay wallahi waa runtaa waa adiga maskaxdaada waa furfuran tahay waxaa jira marka ninka qofkii ku dhaho cashoy inkastoo ramadaan tahay jaceyl ma jiro waxay ku waxay ku dhaho beeni kuu sheegay aniga indhahaygaan ku arkay nin waxaa jiro sumeel kusoo kornay hadda waa iga horeeya oo iga hooseeya alaawa naxariista naag buu aad u jeclo naagtii marka nagadaa hadde Waa waxaa loo tidahdaa nagadaa kelmadda naagta Ah.
ee waxaa tidhahdaa gabar waa aada u jeclaa gabar oo aad u jeclaa Haye.
gaba gabadhii marka waa loo diiday aabaheeda u diiday iyo hooyadii hor naga tagaaldhiirinayo kusiimayna gabadhiina waa rabtaa marka khalaas nin kaley siiyeen marka waa labada cidoo isku soo horjeeda nin kaley siiyeen ninkii markuu guursaday asina fadnaan oo ahay kataarkiisoo qaatay heeskii oo qaatay heeskii marka reer buruburt oo dhan heeskaas waa yaqaanin haye wuxuu yidhi kaan ka soo horreeyo daraaddiisa lay haraantinaaye kaan ka soo horreeyo kasoo horreeyo daraaddiisa lay haraantinaaye waan ka soo horreeyey waase lay hilmaamay kasoo horreeyay waa kaa hima beelayo oo qalbigaan haraynin Ah, qalbigaan haraynin hoogashiyo jibaashaan daraartii hergaraaye hor iyo habeeney habbooney adaan ku heebinaaye waan ka soo horreeyey waase lay hilmaamay kasoo horreeyay waa kaa hima beelayo oo qalbigaan haraynin way way way way qalbigaana wuxuu ku yidhi ninkaas anaa ka soo horeeyey wa waana la hilmaamo yidhi macnaha waa waa- waa waa layga ka exday laakiin qalbigaan harin furaha waxaa la yidhi allahu naxariiste waxaa la dhihi jiray saalim cabdallah burburdan waa yaqaanaa ninkaas allahu naxariis wuu dhintay marka wuxuu ku calaa marka ninkaas wuu intuu mar- markuu isla gabadhaas uu jeclaaday nin buurin buu ahay afar sano dhimar kale maleeya subaxa isku soo horbaxaya asii gabadha waa dhuudhuubarmaniyo maxaa kugu dhacay ti war cunto ma cuno yidhi meel meeshaan laga haystaa diriskeygaa laga haystaa kuli maalinta dambaa la weydiiyey war qofkaasaan jeclo yiri waana lay diiday yiri aqminib baa la siiyey waa kasoo horreeyo yiri kaan kasoo horreeyo daraaddiisa lay haraantinayo yiri, haraanta laygu dhufto yiri marka marka marka wuxuu aaminsanaa miyaa een, maadaama uu isaga kusoo horreeyay gabadha uu isagoo hor jeclaaday siduu sheegayo in ninka Ah.
nin in ninka kaleba uu jeclaa laga yaabaa marka wuxuu aaminsanaa in Ah.
in maadaama isaga uu gabadhii uu doontay uu Ah.
reerkeedii u tegey in laga eexdo laga hiiliyey ha waa laga hilaa maxay ku dambeysay markaa ugu dambayntii waxay ku dambaysay gabadhii xitaa marmar ni- maalin bay ninkii usoo dhuumatay aabedaa yiri waa ku qalaha yiri waa ku qalaha marka xa- ninkeedii yiri, gabadhan dirisay ahayo saaxiibo meesha ka guuraya xaafadka laado ninka ana kama waardiyi karo yiri oona ninkaa weli waa rataa markii dambe wallaahi caruur afar afar caruuray dhashay khalaas markii naagtan dhadhabayso arka farooba ka qaado saakahima meelow yiri marka indhihiis uu run ku arkay Ah. marka ees waxaa jirta een, maxamed wardi asna allah u naxariisto u qaado asbaxa subxu walaa sajnu walaa sajnu walaa sajaanu baaq وإذا الفجر جناحان إكران علينا آه آه أصبح الصبح ولا نحن مع النور التقينا التقى جير البطولات بشين التضحيات التقى كل شهيد غهر الظلم ومات بشهيد لم يزل يبدر في الأرض ودون التضحيات أبدا ما هم تناسوا ما لنا يوما علينا سودان اهد مشهد انه حقيقه سوما لنا يوما علينا بالذي اصبح الشمس في يدينا بناء حسنا تحت برلي فتحتيات الموير يا بلادي من كل قلبي يا بلادي من كل قلبي يا بلادي من كل قلبي يا بلادي آه آها آها آها آها أصبح الصبح ولا السجن ولا السجن ولا السجان باقي وإذا الفجر جناحان يرفان عليك وإذا الحزن الذي كحراتك المهاقي يعني هسه شو هاي قحر الظلمة ومات وحواي هسه وحي كدر جميسة وبابري بالإحسن أروري بحسن ماري بقرن kuwii bilaabay dadkan baxaya kuwii ka dayre ba dadka lexde baqonta gooya waa baabooda barbaraanay kamesilaana asbaxa subxu micnihii
waabaa baryay waa asbaxa subxu oo يعني هو شبهها وهو شبهها وحكل اصبح الصبح آه، اصبح الصبح ولا نحن مع النور التقى دير البذورات بدين التضحيات التقى كل شهيد قهر الظلم معناه شهيد وحاول من- أو مع تقدر القدر كل شهيد قهر ظلمه آه، أت- آه، اصبح الصبح ولا السجن ولا السجان باقي معناها وحاول دل حري حبسيده حبسي حبسيده لقي إيه حبسيده كذا ولا ورقه من بوحه ay ka hadlaysay xabsiga saas u ba waa hees wadaniya miya wadani waa marnaya heeska siyaasada ku jirtay waa abadan ma humtida soomaalina suudana yooman calayna annaga mushkila male waxaa rabtaa hab sameeyo yiri madaxweynaha lagu jeeday markaasoo suudaan waxuu ka wadaa marka suudaan maalin baa yooman calayna maalin baan leenahay everydog hasidii camal micnihii micnihii micnihii micnihii yaro fasir ma- suudaanta markaas ninkaas mucaarad u ahaa miya oo dowladdiibu mucaarad ku ahaa aado waaba carariyabe masaroob aade carabka laga gooyiribe jacfar numeyria markaasoo ahay jacfar numeyria madaxweyne ahay maxamed wardi waa cararay wuxuu galay markaas masar lafiis markii dambe waa isku soo laabtay lafiisuu la cararay Ah, banaaniinta waxaa waay heesa sarbeeb waa iska buuxaan bil ramadaana lagu jiraa ilaahay beledka in allaha noo qaboojiyo ilaahay Amiin.
subxaanahu watacaala waxaan ka barinay waa qaxarnay soddon iyo dhowr sano ayaa cariirigan lagu jiraa soomaal beledkaani nimcana waa taallaa ilaahu nimcadaas iyo nimcadaas dhami ilaahu nooga dhig waa un- waa un ducaynaa bil ramadaan waaye waaya waaya aad baan kuu salaamayaa marka heesaha carabiga aad baad isugu dheertiin marka bal waxaad noo soo qabataa ugu dambayntii hal hees oo carabiya ama heesihii hore ee suudaaneeska ay soomaalida aadka u dhegaysan jirtay ليلة يا بندن أنا ما قرب كفاية نعيش في القرب بكايا نعيش في القرب بكايا ضموع ذا الشيوع جايا آه يا الدنيا وحو كلية قربها وكشكينا ضموع ذا الشي- ضموع دايا يعني indhihii biyaa ka imaanaya biyo kalena waa soo socdaan oo ilina yaa ax yaa dunya alqurbaha qurbaha cayaar cayaar maaha muxuu ka wada Wallaahi markaa qofka- muxuu ka wada aaxiya dunya maxaa laga wada markaa axya macnaha macnaha dunya macnaha nolosha oo dunya axya dunya yani waxay taraysa malaba dunyadan albaabkaas ka gal ka kala kaga bax waaya macnaha waa axya dunya waxaana waa waa- waa waa rafaaday axya dunya meeshaan joogo wadankeyga ma joogo camal oo ka wada waa rafaaday no waa garta marka uu leeyahayna iyo fil qurba bakaya intaasna maxay ahayd عيون عيون في بركة عندها كوارك في القرب بك آية يعني اللي انت قصعت عندها كوارك وانا ilinta maxay u socotaa markaasaa uu leeyahay اللي انت وحاوها منك الشقلانة كل عيسو اما بس waxaa baa ka dhacay marka shaqana male meeshii marka waa wareeraa qofkii qofna maaragtay meel oo ehel ka dhin haduu qofdu maaragtay meel duur hadduu joogo wareerkeedii leedahay ninba waxaa tahay oo oo badan laakiin intaasaan kusoo koobaynaa aad toddobaadka aad mahadsantahay adigana waa mahadsantahay caasho cuud walaashay beledka in ilaaha noo fiicnayo Amiin, wasalaamu amiin.
calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu shahr mubaarak kullu caantum bikhayr hayaanka baxanbaxee dhulkii barakada lahaa hayaanku ku beegayo inaan booqdan rabo oda boqotay xidhe bashiir mawre walaal talaaliga geeya badan yaa rasuul allah guud ahaan barnaamijka cawayska washington ee toddobaadkanna intaas ayaan kusoo koobayaa haddii dhegayste aad hayso sheeko aad la yaabtay oo aad jeceshahay in aad nagula wadaagto barnaamijkan waxaad nagala soo xiriiri kartaa ciwaankeenna oo ah somali at v o a news dot com adiga oo ciwaan uga soo dhigaya barnaamijka cawayska washington amaba bogga aan ku leenahay facebook inta aan mar kale hawada ku kulmayno waxaa shi ibraahim aadan oo idin leh ramadaan kariim boqorkiina qira bulshada ugu yeedhi jiray inaan beled ku marmaray basleeyo ayaan rabe odaa boqotay xidhe bashiir maawure walaal salaniga geeya badan yaa rasuul allahi yaa xabiib allahi khayru khalqi allahi yaa tobral cuslati asalaam